بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo lixyo kontonaad ee suurat lacraaf waxaynu weli ku dhex jiraa qisadii nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii reer banu israa'iil dhex martay waxay noogu soo dembeysay oo ina soo martay markii ay ku dhaceen cibaadatlcijli ee dibiga ay caabudeen ee nebi muuse uu ku soo noqday aadna uu ugu cadhoodu u canaantay ayaa qoomkiisii waxa uu ka dhex doortay toddobaatan nin oo kuwii ugu roonaa min khiyaari bani israa'iil ah dabeed wuxuu la qabtay munaajaadkii iyo halkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kula hadlaayey sababta uu kaxaystana waxay ahayd inay ka cudur daartaan shirkigii iyo dembigii ay ku dhaceen markay goobtii tegeen ee ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi muuse uu la hadlay ayaa kuwii qoomkiisa ugu roonaa oo islahaa way uguba wanaagsan yihiin ayaa iyaga laftoodii ku yidhi lan nu'mina laka xataa nara laha jahra kuba rumayn mayno ilaa ilaahay aanu toos u aragno dabeed iyaga laftoodii waxaa qabatay ruxan iyo gariir dhulka ah oo fa akhadathum urajfa markaasaa dhammaantood ay dhinteen dabeed nebi muuse calayhi salaam ilaahay wuu baryey oo wuxuu yidhi allahayow haddaad dooni lahayd kuwan horeba waadu halaagi lahayd ee maanta allahayow maalin kale u dhig oo waxa weeyaan soo noolee oo imtixaankaas ilaah kuwaa sufaadii waxay sameeyeen ha nagu imtixaamin oo ha nagu ciqaabin wuu alla baryey ducadii iyo tadarucii ilaahay waa ka aqbalay waana soo wada nooleeyey marka weli waxaa socota ducadii nebi muuse qaala allahu subxaanahu wa tacaala xaakiyan can qowli muusa isagoo ilaahay inooga xikaayoonaya ducooyinkii nebi muuse ilaahay uu ku baryey waxa uu yidhi wاktb lana fi hadihi اdunya xasanaة wfi اlآakhiraةi ina hudna ilayk wاktb allahayow noo qor lanaa anaka allahayow noo qor fii haadihi tani allahayow noogu qor addunyaa ee liidata ama dhow waa min addunuwi ama min addanaa'a adduunyadan liidatee dhow dhexdeeda allahayow noogu qor xasanatan wanaag waa wax wanaagsanoo caafimaad iyo cuud iyo barwaaqo iyo ladnaan adduunyo ah wa fi laakhira aakhirana ilaahu wanaag noogu qoroo dee badbaado iyo janno iyo ridahaaga allah yow nasii innaa anagu hudnaa ilayk waa kuu soo noqonay xaggaaga allahayow qaala waxa uu rabbi yidhi markii nebi muuse sidaa uu bariyey cadaabii cadaabkayga usiibu waxaan ku asiibayaa oo ku ridayaa bihi cadaabka man ashaau ciddaan doono wa raxmatii naxariistayduna wasicad waa ka ballaadhatay kulla shay wax walba naxariistayduna waa ka ballaadhatay adduunyada oo muslim iyo gaal iyo dad iyo duunyo mid walba waa gaadhay fa sa aktubuhaa waxaanse u qori doonaa raxmadda aakhiro yacnii adduunka sow caam ma aha aakhiro waa khaas oo dee cid unbay u gaartay waa mu'miniinta marka cumuumkii raxmaddiisa fi dunya markuu sheegay ayaa rabbi wuxuu tilmaamayaa khusuuska raxmaddiisu fil aakhira ay ku gaartay mu'miniinta rabbi waxau ihi markaa fasaaktubuhaa raxmaddaasi adduunyada caamka ah aakhiro waxaan ugu qori doonaa uun liladiina kuwa yattaquuna ilaahay ka cabsoonaya oo wayu'tuuna bixinaya azakaata sakadana siinaya mustaxiqiihaa kuwa mutaystay yacnii kuwa alla ka baqaya sakadana siinaya ciddii mutaysatay kuwaasaan u qorayaa iyo waladiina kuwii baan u qorayaa hum iyagu biaayaatinaa aayaadkayaga yu'minuuna rumaynaya aladiina kuwii baan u qorayaa markaa ka bedel mawsuulka hore fasa aktubuhaa liladiina yattaquun kuwa mutaqiintaan u qorayaa aladiina kuwii baan u qorayaa ama ku bayaaniyo kuwaasoo aladiina kuwii ah waa bayaan kuwaasoo yatabicuuna raacaya alrasuula rasuulka raacaya rasuulkii annabiya ee loo waxyoonayay nebiga ahaa raacaya nebigii alummiya ummiga ahaa ee hooyadii loo nisbeeyey macnaha laa yaktubu walaa yaqra'u lmaktuub aan waxna qorayn waxa qoranna aan akhriyey macnaha waxyigaa samaawigee loo waxyoonaya mooye wax khad qoran aan akhriyey mucjiso gaaray ahayd alladii nebigaasoo yajiduunahu ay ka helayaan maktuuban xaal uu yahay mid ku qoran cindahum agtooda fi tawraati towraad dhexdeeda iyo walinjiili injiil dhexdeedaba ya'muruhum waxa uu farayaa nebigaasi bilmacruufi wixii wanaagsanaa ayaa u farayaa uu towxiidku ugu horeeyo wayanhaahum waxaanuu diidayaa cani ilmunkari wixii xumaaye shariicadu inkirtay oo shirki ugu horeeyuu ugu sarreeyo wayuxillu waxaanuu xalaalaynayaa lahum iyaga aayibaati waxyaabihii u wanaagsanaa ee xalaasha ahaa wayuxarimu waxaanuu ka xarimayaa calayhim korkooda alkhabaa'isa waxyaabihii xunxumaa ee dhib mooye aan dheef lahayn ayaa uu ka xarimayaa wayadacu waxa uu ka dejinayaa canhum iyaga israhum culayskoodii saaraa iyo walaklaala xadhkihii allatii xadhkahaasoo kaanat ahayd calayhim korkooda ayaa uu ka dejinayaa oo ka dhaafayaa faaladiina haddaba kuwii aamanuu rumeeyey bihi nebigaas oo wacazaruuhu weyneeyey oo wanasaruuhu u hiiliyey oo watabacuu raacay annuura nuurkii raacay iftiinkii alladii iftiinkaasoo unsila la soo dejiye huwa nuurka macahu maca annabiyi nebiga la jirkiisa la soo dejiye waa qur-aankee ulaa'ika kuwaasi hum iyaga uunbaa ah almuflixuuna kuwa liibaanay liibaanta dhabtihi waa kuwaas kuwa sifaadkaa laga helay qul yaa ayuha annaas qul waxaad ku tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadkiiow waa caam ayaa loola hadlayaa kulligood yaa ayuha annaasu dadkiiow innii anigu rasuulullah ilaahay kii uu soo diree mursalka ahaa baan ahay ilaykum ee idinka xaggiinna loo soo diray jamiican xaal aad tihiin dhammaantiin dhammaantiin rasuulkii loo soo diraan ahay alladii waxaad ka beddeshaa lafduljalaalaha innii rasuulullaahi oo innii anigu rasuulullaahi allah rasuulkiisii baan ahay alladii rasuulu ladii kii rasuulkiisaan ahay lahu isagu iska lahaa mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arladaba ama allahaasoo alladii kii ah kuba bayaami ama kaba gooso oo dee khabar mubtadiisi maxduuf yahayba ka dhig oo wahwa allahaasi alladii waa ka lahu isagu iska leh mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada lahaanshaheeda laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye yuxyi waa ka wax nooleeya rabbi wayumiitu waxna dila oo dee rubuubiyadiisay ka mid tahay alixyaa walimaata waa afcaashiisa gaarka ah oo cahad aan isaga ahayni dee wax ma nooleeya waxna ma dilo ee fa aaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya iyo wa rasuulihi rasuulkiisii rumeeya rasuulkiisii annabiyi ee nebiga ahaa kii loo waxyoonayey oo nebiyi bilhamsa haddii laga dhigo mahmuuz waa almukhbaru min asamaa kii samada looga warramayey ama almukhbiru can illaah waayo waa min annaba kii xagga alle ka warramayey ama xagga samada looga warramayey warkuu kaga soo degayey waa nebiun marka hamze la akriyo mahmuuz laga dhigo annabiyu marka la yidhaha in mahmuuz aanu ahayna waa alrafiicu waayo nubuwadu waa min alirtifaac alardu almurtafica ayaa la yidhaah labada wasfina waa ku kulmeen oo fahuwa mukhbaru min asamaa wahuwa rafiicun faijtamaca lahu lwasfaan labada tilmaamoodba waa u kulmeen waanu sarreeyaa waana kii xagga ilaahay ka warramayay ama looga warramayey ismi faacil iyo ismi mafcuulkii aad ka dhigtaba faaaminuu rumeeya billaahi alla rumeeya iyo wa rasuuli rasuulkiisa rumeeya rasuulkiisii annabiyi ee nebiga ahaa ka loo waxyoonayo loo warramayo ama ka sarreeya rasuulkii alummiyi ee ummiga ahaa ee waxna aan qorayn waxa qoran ee maktuubka ana aan akhriyeyn alladii rasuulkaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo wa kelimaatihi kelimaadkiisii uu waxyoodayna rumaynaya waa kelimaadkuu alle ku soo dejiyey waxyigii qur'aanka iyo kelimaadkii hortii la soo dejiyo dee kutubihii kaleba ah intaba rumaynaya waatabicuuhu raaca nebiga lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aad u hanuuntaan wa min qowmi muusa nebi muuse qoomkiisii waxaa ka mid ah ummatun qayb ama koox kooxdaasoo yahduuna dadka ku hanuuninaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wa bihi ay bilxaqi xaqaasuun baanay yacdiluuna ku cadaalad falayaan oo dadka ugu garsoorayaan waqaacnaahum allah waxa uhi waqaacnaahum ay qasamnaahum waanu qaybinay reer banu israa'iil itnatay cashrata laba-iyo toban baanu u qaybinay laba-iyo tobankaasoo asbaatan jilbiyaa ama qabiilla ah kuwaasoo umaman kooxa ah waxaa la yidhaha alasbaatu waa jamcu sibtin oo alasbaatu libani israa'iil kalqabaa'ili lilcarab sida carabtu ay jilibadeeda qabaa'il ugu idlaaqdo ayaa reeraha iyo jilibada iyo qabaa'ilka reer banu israa'iilna asbaat lagu magacaaba marka itnaytay casharata asbaatan labiyo toban qabiil ama labiyo toban jilib weeyi waqaacnaahum waanu qaybinay reer banu israa'iil oo itnatay casharata labiyo toban baanu u qaybinay asbaatan oo jilbiya ama reero iyo qabaa'il kuwaasoo umaman ummada kooxa ah wa awxaynaa waxaananu u waxyoonay ilaa muusa nebi muuse id wakhtigii waxaanu u waxyoonay istasqaahu ay ka waraab dalbeen qowmuhu qoomkiisii ay ka waraab dalbeen qoomkiisii markay tiihii iyo wareerkii ku jireen markay roobdoon ka dalbeen inuu u roob doono waxaanu u waxyoonay anidrib antu waa tafsiiriyo waa muuxaa bihi wixii la waxyooday laftiisii bay fasiraysaa oo waxaanu u waxyoonay anidrib ey idrib baanu u waxyoonay ku dhufo muusow bicasaaka ushaada ku dhufo alxajara dhagaxa dee fadaraba ayaa meesha u qadaran maxduufka muqadarkii waxa weeye amarkii waa qaato dhagaxii wuu ku dhuftay dee maxaa ku xigay fambajasad markuu ku dhuftay fambajasad dabeed waxa ka soo boodoo ka soo burqaday minhu dhagaxii waxaa ka soo burqaday itnata casharata labiiyo toban caynan oo ilo ah laba-iyo toban ilood ayaa ka soo boodoo ka soo burqaday waa mucjizo yacni usha waa lagu karaameeyey dhagaxana dee waa icjaaz ilaahay subxaanahu watacaala meesha ka muujiyey oo dhagaxii aan biyaba looga baran bay biyo ka soo boodeen allah waxau ihi qad calima waa ogaadeen markaa kullu unaasin ay kullu sibtin jilib walba ama reer walba wuxuu ogaaday mashrabahum maxalla shurbihim makaanu cabbitaankoodii qolo walba halkay ka cabbayeen waa ogaadeen wadallalnaa waanu hadhaynay calayhim korkooda alghamaama daruurihii baanu u hadhaynay oo markay tiiha ku jireen dee cadeeddii iyo bacadkii ayaanu uga hadhaynay wa anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay calayhim korkooda almanna malab cireedkii waa wax sida malabka macaan oo samada ilaahay intuu uga soo dejiyo dhirta iyo caleenta dushooda intuu kusoo dhaco dee subaxuun halkaa ay ka darsan jireen oo ka guran jireen waa nicmo ilaahay wa anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay calayhim korkoodii almanna malab cireedkii malabkaa cidhka uga soo degaya ayaanu ku soo dejinnay iyo wasalwaa shimbirkaa duban ee assumaaniga la odhan jiray ama hilib shimbiree duban uun dheh waxay mufasiriintu ku fasirayaan asalwa waa shimbir assumaani la yidhaahdo oo isagoo duban hortooda kusoo dhacayay yacni waa dee ilaahay subxana watacala qudradiisa wa qulnaa lahum waxaanu ku nidhi markaa kuluu cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa wanaagsan ee ayibaadka ah cuna wamaa dalamuuna namay dulmin walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulma namay dulmiin laakiin naftooday dulmiyeen oo dee dulmiga ay sameeyeen dararka ka dhashay naftoodunbuu ku dhacaya cid kale waxba yeeli maayaan waid qiila lahum iskunuu wadkur xusnabi allow dadkana u sheegoo xasuusi id waagii qiila lahum lagu yidhi nimanka reer banuu israa'iil macnaha kuwan dee wakhtiga nebiga la noolaa ee mucaasiriinta aha ma aha ee waa asalkoodii iyo ajdaaddoodii hore ay ka soo jeedeen tafiirtoodii hore ayaa lagu yidhi oo dee nicamkan la siiyey wadkur xusnabi allow iyagana xasuusi id waagii qiila lahum lagu yidhi nimankaa reer banuu israa'iil uskunuu dega haadihi tani alqaryata ee magaalada ah waa baytulmaqdis oo wakuluu cuna minhaa magaaladaa xaggeeda ka cuna xaydu shi'tum meel alla meesha aad doontaan waquuluu waxaana tidhaahdaan xitatun khabar mutadiisi maxduuf yahay ka dhig ay mas'alatunaa waxa codsigayaga iyo su-aashayaduba ay tahay uun xitatun dembi daadin inna loo dembi dhaafo wadkhuluu ka gala albaaba albaabka magaaladana ka gala sujadan xaal atiin kuwa khushuucsan oo isdhuldhigaya oo madaxa foorarinaya jalaalaynku waxau leeyahy sujadan ay sujuuda inxinaa maaha tii sharciga ahayd ee jabhada ama wejiga dhulka si fiican loo dhigayay oo dee qof sujuudsani ma socdo laakiin waxa weeyaan idinkoo isdulaynaya oo madaxa foorarinaya oo tawaaduc iyo khushuuc muujinaya gala alla waxau ihi wadkhulu lbaaba albaabka magaaladana ka gala sujadan xaalatin kuwa khushuucsan oo isdulaynaya oo madaxiina foorarinaya nakfir markaa waa jawaabkii alabka amarkaa haddaa qaadataan nakfir waanu idin dhaafin lakum idinka khatii'aatikum gafafkiina sanasiidu waananu u kordhin doonaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ixsaanan dee samafal iyo dembi dhaaf iyo abaalmarin baanu u kordhin allah waxau ihi fabadela waa bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falow minhum iyaga ka midii waxay ku bedeleen biladii qiila lahum kii lagu yidhi waxay ku bedeleen qowlan hadal kale ayay ku bedeleen hadalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum iyaga lagu yidhi waxaa la yidhi bedela laba mafcuul bay qaadataa oo mid waa waxay ku qaadataa ba wahwa almatruuk waa ka laga tegayo laga dhaqaaqayo midna toos bay u qaadataayo wahwa alma'khuud waa ka la qaadanayo marka iminka matruugii waxa weeyaan usoo qadar oo ba wata marka ma'khuudkiina waa qowlantan ay tooska u qaadanaysa biduuni ba ama biduuni waasida markaa fabedela waa bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mid ihi biladii kii waxay ku bedeleen qiila lahum lagu yidhi waa matruugii ka bacda wataa ilan wixii lagu yidhi waa quuluu xita bay ahayd marka wixii lagu yidhi waxay ku bedeleen waa matruuga e qawlan hadal bay ku bedeleen waa ma'khuudkii oo hayr aladii qiila lahum kii lagu yidhi aan ahayn oo waa ku yidhi xabatun fii shacra ama xintatun marka qowlan hayr aladii qiila lahum waa kan ma'khuuda kay soo bedel qaateen kan aynu soo qadaree biladii qiila lahumna waa kii la amray inay yidhaahdeen ay ka tegeen fa arsalnaa dabeed waxaanu ku dirayba alla yidhi oonu ku sallidnay calayhim iyaga rijsaa cadaab cadaabkaasoo min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu yadlimuuna bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteedaanu cadaabka ugu sallidnay yadlimuuna kuwa dulmi fala ay ahaayeen haadihi alaayaat waxaa ku sugan wujuubu itibaaci bani israa'iila lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama fii kulli maa ja'a bihi wa ana risaalatahu caamatun likulli lbashar in nimankaa reer banu israa'iil ay waajib ku ahayd inay raacaan nebiga ummiga ah ee tilmaantiisa towraad iyo injiilba ay ku hayaan wax alle wuxuu la yimid inay raacaan iyo inay ogaadaan risaalada rasuulkani inay caam toonay khaas ahayd oo dadkoo dhan loo soo rogay oo ay tahay khasaa'istuu nebi moxamed kaga duwanaa ambiyada kale inay risaaladiisu caam tahay waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi kaana annabiyu yubcadu ilaa qowmihi khaasa wa bucitu ila annaasi kaafa yacni ambiyadii hore nebigu wuxuu ahaa mid qoomkiisun gaar ahaan loogu diro la yidhaha usoo dig anigana dadkoo dhan baa la ii diray carabtooda iyo cajamtooda iyo waxa weeyaan dhammaantood ummadoo dhan baa la iisoo diray marka yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waa cumuumka risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo sii caddaynaysa aayaadka kale alla uu ku yidhi wa uuxiya ilaya haada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag isagoo ilaahay ka xikaayoynaya hadalkuu nebigu yidhi wa uuxiya ilaya haada alqur'aanu waxaa la ii waxyoodaa nebigu yidhi qur'aankani liundirakum bihi waman balag si aan idinka idinku digo iyo cid alle ciduu gaadhay ilaa yowmi alqiyaama ilan risaaladii waa baaqi xataa nebigu hadduu dhintay sala allahu calayhi wasalam waxyigiisii waa nool yaho sunnadii iyo qur-aankii waa ina dhex yaalla marka ilaa qiyaami saaca cid kastaoo xujadiisa iyo risaaladiisu ay gaadho xujay ku tahay calayh aayaddii kalena way tilmaamaysaa tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira waa caam waxaa koreeyey oo sarreeyo khayrkiisu batay ama barakadiisu allaha kitaabkiisii alfurqaan ee xaq iyo baadilka kala saarayey ku soo dejiyey addoonkiisii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam si uu caalamkao dhan digo ugu noqday iyo digniin waxaa kaloo alla u yihi waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawciduh cid alla cidda ka gaalowda kuwa isbahaystay naar baa hoygooda ah marka waajibku waa maxay ruux kastoo dacwada nebi moxamed gaadhay inuu qaato ayaa waajib ku ah diintuu doono hora ha u haysta ama yahuudi ha noqdo ama nasraaya ha noqdo oo rasuulku waa kiilaha sala allahu calayh wasalam waladii nafsii biyadih laa yasmacu bi axadu min hadihi lumma yahuudi walaa nasraani uma laa yu'minu biladii ji'tu bihi ilaa kaana min asxaabi annaar allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ima maqlo axad ummaddan ka midii laa yahuudi walaa nasraani qof imaqlaa ma jiro ilaa hadduu imaqlase oo haddana aanu rumayn waxaan la imid ee uu maqlay ahlu naar buu noqonayaa idan nebi moxamed dabadii ciddii waxa weeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii lasoo saaray cid alle ciddii ka dambaysay waajib waxa ku ah risaaladii nebi moxamed inay raacaan calayhi afdalu salaati wasalaam waxaa kaloo aayaadka ku sugan itibaacu bacdi bani israa'iila lilxaq reer banu israa'iil barhkood xaqa inay raaceen taasina waxay tusinaysaa calaa cadaalati alqur'aan wa insaafi lislaam cadaaladda qur'aanka iyo garsoorka islaamka inaan cidna la dulmin oo cid walba xaqeeda iyo halkeeda la dhigo oo nimanka waxaa la yidhaha isku qaadina ee qaar ahlu xaqaa jiray wa min qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaqi wa bihi yacdiluun kuwa mu'miniina ka mid ahaa waataynu soo maray laysuu sawaa'a min ahli اlkitaabi ummaة qaa'ima yatluuna aayaati اllaahi aanaaء اleyli wahum yasjuduun ma sinna ahlulkitaab waxaa ka mida kuwa toosan oo xaqa iyo cibaadada u taagan oo habeen leyl aayaadka alle akhriyaya iyagoo sujuudsan oo tukanaya idan weligaa dadka ha isku qaadin waa sidaasun ha odhan yacni waxa weeyaan nin walba dee naftiisa gaar baa loo xisaabinaya walaa taziru waasiratun wisra ukhra marka afraadda iyo jamaacaadka iyo umamku nin walba tiisun buu xambaaraya ee tu kale ma xambaari karo marka qofka walba xadkiisa iyo mansiladiisa iyo wuxuu mutaystay waa inaad dhaafin waxaa kaloo ku sugan bacdu nicami illaahi calaa bani israa'iil waxaa la xusay nicmooyinkuu ku galladaystay ilaahay reer banu israa'iil wax ka mid ah oo waxa la xasuusiye oo la yidhi bal waxaad xasuusataan markii awowyadiin iyo asalkaa ka soo jeedeen lagu yidhi halkaa baytulmaqdis iska dega oo cuna oo cabba laakiin markaad magaalada gelaysaan uun ilaahayna dembi dhaaf weydiista idinkoo khushuucsan oo isdullaynayana gala oo idinkoo kibrayoo sanka taagaya ha gelina dabadeed amarkii la siiyey waa diideen oo mukhaalafay la yimaadeen oo halkii laga yidhi waquuluu xita waxay idhahdeen xabbatun fii shacra xabad waxa weeyaan tin ku dhex jirta ama xinta xabad heeda halkii xitatun laga yidhi dembi yacni daadin doona oo dalba ayay xabbatun fii shacra ama xintatun ay yidhaahdeen waa tabdiil qowlkii ay bedeleen ficilkiina waa bedeleen oo idinkoo dullaysan oo madaxa foorarinaya galaa la yidhi iyagoo baryaha ku siqayay galeen waa bilcags marka fabadela aladiina dalamuu minhum qawla gayra aladii qiila lahu waxaa sii caddaynaya xadiidkii saxiixuljaamica ku sugnaa abu hureyra uu warinayey ee rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam qiila libani israa'iila udkhuluu albaaba sujada waquluu xita fabadaluu fadakaluu yazxafuuna calaa astaahihim wa qaaluu xabatun fii shacra reer banu israa'iil waxaa lagu yidhi albaabka ka galay idinkoo khuduucsan oo isdulaynaya oo madaxa foorarinaya oo isdhuldhigaya ilaahayna dembi dhaaf weydiista way bedeleen arrintaa qowlkiina way bedeleen ficilkiina way bedeleen ficilkii waa bedeleen oo halkii laga yidhi idinkoo madaxa foorarinaya iyagoo baryaha ku siqayay galeen hadalkiina waa bedeleen oo halkii laga yidhi xitatun dembi dhaaf dalba xintatun bay yidhahdeen ama xabbatun fii shacra marka nicmooyinka haddee loogu nicmeeyey oo ahayd waxa weeyaan in loo hadheeyey daruuro oo cadeedii looga hadheeyey oo malab cireed iyo hilib shiilan loo soo dejiyey waxaasoo dhan halkay ilaahii siiye kaga mahadniqi lahaayeen way khilaafeen oo hadalkiibay bedeleen oo ficilkiibay bedeleen oo awaamirtii la siiyey qaadan waayeen ilaa awaamir baa la siiyey dabeed jawaabtii waxa ay noqotay fa arsalnaa calayhim rijsan min asamaa'i bimaa kaanuu yadlimuun mar hadday dulmeen oo toosnaan waayeen oo rabbi mahadin waayeen cuquubo caamaa rabbi ku soo dejiyey tabaaraka wa tacaala alrasuul alnabiy alummiy alrasuul waynu sheegno waa min alirsaal huwa almursal waa kii lasoo diray annabiyuna annabiyu mahmuus haddii laga dhigana waa min annaba waa kii loo warramay annabiyu min annubuwa haddii laga dhigana waxa weeyaan waa alrafiic kii sarreeyey labadubana waa ku kulmeen alummiy waa nisbatun ila alummi hooyaa loo nisbeeyey oo waxaa loogu nisbeeyey waxaa odhanayaa waxa weeyaan sulayman aljaml futuxaat ilaahiyaha waa nisbat ilى اlumi kaanahu baaqin calى xaalatihi alati wulida calayha wاlmuraad bihi aladi laa yaqra'u اlkhaطa walaa yaktub sheekhu waxa uu yidhi alumiyu waa nisbat ilى اlumi hooyadaa loo nisbeeyey oo waxaabad moodaa inuu baaqi ku yahay xaaladuu ku dhashay waxaana looga jeedaa aladi laa yaqra'u اlkhaطa ka qoraalka aan akriyin waxa qoran waxbaba ma akriya maaha ilan waxyiga loo waxyoonayaba qur-aanka waa kii akriyaye laakiin khadka qoran baanu akriin walaa yaktub waxna ma qoro kaasaa ummiga looga jeeday nebiga loo nisbaynayo sala allahu calayhi wasalam nisbatulummina dee hooyadii qofku uurkeeda markuu ka soo baxo wuxuu soo baxaa isagoo laa yaqra walaa yaktub ayuu uurka hooyadii ka soo baxaa oo allah waa ki yihi wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum asamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun ilaahay uurka hooyadii wuxuu idinka soo saaray idinkoo aan waxba garanayn dabeed wuxuu idin yeelay maqalkii iyo araggii iyo qalbigii si aad rabbi u mahadisaan marka macnuhu waxa weeyi dee kaanahu inuu ku sugan yahay xaaladuu uurka hooyadii kaga soo baxay aan waxba garanayn culimmadu waxay yidhahdeen uminimada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam mucjizo ayay ahayd ambiyada kale uu dheeryahay waxaanay mucjizo ka tahay sow qur-aankii may beenin oo may odhan isagaa meelaha ka soo qorqortay oo wax meelaha looga soo yeedhiyo uu meelaha kala yimid weeyaano waa hadalkii moxamede maaha hadalkii ilaahay waxaa la leeyahay ninaan waxbaba qorin waxa qoranna aan akhriyin ayaa lagu soo dejiyey halkuu ka soo qoray marka halkuu ka keenay marka waxay tusinaysaa maadaama aanu waxna qorin waxa qoranna aanu akhriyin inaanay suuragalba u ahayn inaanu inuu dee suxuftii kale iyo maxaanku idhahdaa asaatiiru alawaliin ama beenihii ummadihii hore wuxuu ka soo qorqortay inaanay ahayn waxba u daliila dee laa yaqra'u walaa yaktub marka maxaa soo hadhay uun waa war samada kaga yimid meel kale kama keeni karaba marka uminimadu mucjizo waxay ahayd lagu beeninayo been abuuradkay la yimaadeen gaaladu oo hadalkii ay lahaayeen meelahaasuu ka soo qortay ayaa lagu beeninayaa oo xaaladiisaaba dee beeninaas oo ka hor imanaysa nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la tilmaamay tilmaantiisu inay ku qoray towraad iyo injiilo waa hayeen laakiin si badheedhay uga beedhayeen oo ay u beeninayeen muhimaadka nebiga loo soo saaray waxaa ka mid ahayd inuu wanaagga farayo xumahana u diidayo oo tawxiidka ugu yeedhayo shirkigana uu uga digayo inuu ayibaadka u xalaalaynayo khabaa'isana ka xarimayo ayibaadka waxaa la yidhaahdaa wixii xalaal ee dadka dheef u leh oo shariicadeenna xikmadda badan waxaa la yidhaahdaa maa halaba dararuhu calaa nafcih waxa ay dhibkiisu dheeftiisa ka badan tahay waa muxaram waayo ilaahay inooma soo rogin oo inoomaba xalaalayn wax dhibaatadiisu ay dheeftiisa ka badan tahay walidaalika waxyaabahan iminka maandooriyaha ah ee lagu sikhraamo ee la cabo ee la cuno ee qaadkiiyo sigaarku ay ka mid yihiin ee dhibkoodu uu dheeftooda ka badan yahay aayaadka loo daliishado xaaraannimadooda waxaa ka mid ah wayuxilu lahum alayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'if waayo khabaa'isana waxaa la yidhaha wax alla wixii dhibkiisu ay dheeftiisa ka badan tahay shayga aad aragtay dhibaatadiisu inay dheeftiisa ka badan tahay waa khabiid maaha xalaal marka nebiga muhimaadkii loo soo saaray ka mid ahayd inuu waxyaabaha xalaasha ee dheeftoodu ay dhibkooda ka badantay ka raajixsan tahayna inuu u xalaaleeyo waxyaabahan muxaramaadkaee xunxun ee dhibaatada mooye aan dheefta lahayn ama dhibkoodu uu dheeftooda ka badan yahay walow dheef yari haba ku jirtee waxyaabahana inuu u diido oo xaaraantu nooc dheefadda way yeelan kartaa laakiin dhibkeeda mar walba ka badan wayadacu canhum israhum walaklaala alatii kaanat calayhim waxaa nebigu ka dejinayey culayskii iyo xadhkihii ku xidhnaa waxaa looga jeedaa sharaa'icdii hore takaaliiftii dadka lagu waajibiyey way cuslayd oo iminka nimankan ahlulkitaabka oo kale dee towbadooda waxaa laga dhigay qatlu nafsi inay islaayaan fatuubuu ilaa baariikum faqtuluu anfusakum marka mid mid uu dilo qisaas mooye diya umay bannaanayd najaasa hadday maradii kaga duusho waxaa khasab ku ahayd meeshaa in la gooyo maaha in la maydho sideenna cibaadadooda iyo salaadahoodu markay soo galaan kanaa-iskooda iyo yacni waxa weeyaan sawaamicda ay ku cibaadaystaan mooye meel kale kagamay ansaxayn marka waxyaabaha culayska iyo xadhkaha ku xidhxidhnaa ayaa nebigu uu ka dejinayaa macnaheedu waxa weeye dee sharcigan lagu soo dejiya ah sharci fudud oo muyasara oo waxa weeyaan dabacsan oo dadka u fudud oo salaadu meel alla meeshay kugu qabsato ayay kaaga ansaxaysaa waxa weeyaan dee najaasa hadday maradii kaaga duusho ayar iska maydh baa lagu yihi jar laguma odhan qofkii wax dilay diyadii iyo cafiskii iyo qisaastii intiiba waa la doorgeliyey tawbadaadii dee dil ma aha ee ruuxii waxa weeyaan dembigii hadduu faraha kala baxuu ka toobad keeno oo uu ka soo noqdo waa laga toobad aqbalaya marka wayadacu canhum israhum waalaklaala alatii kaanat calayhim waa takaaliiftii mashaqada iyo culayska badnayd ayuu idinka fudaydinaya oo wuxuu idinla yimid sharci fudud oo muyasar ah oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa ina addiina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halabah diintu waa fudayd ruuxna iskuma adkeeyo oo waxaan la saarin isma saaro ilaa diinkunbaa ka xoog rownaado isagunbaa dhulka usoo dhaca diintu waa muyasar maa jacala calaykum fi diini min xaraj ilaahay cidhiidhi iyo diiqad iyo darar idinkagama dhigin diinka waa idin fudaydiye rabbi subxaanahu wa tacaala nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa bucitu bilxaniifiyati samxa waxaa laygu soo saaray diintii toosnayd ee sahlanayd mucaad iyo abuu muusa alashcarina yeman markuu nebigu u diray sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yidhi bashiraa walaa tunafiraa wayasiraa walaa tucasiraa dadka u bushaareeya oo dadka diinta ha ka didinina u fudaydiya oo ha ku cuslaynina marka diinteenna muxamediyadu waa diin sahlan oo fudud in allaha tajaawasa liummati maa xadatat bihi anfusuhaa maa lam tatakalam aw tacmal bih wuxuu rasuulku laha sala allahu calayhi wasalam ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay waxay nafahooda ugu sheekayso haddaanay ku camal falin ama ku hadlin oo inta aanad afkaaga aanu ka soo bixin ama camal iyo dhaqan aanad u rogin ee uu yahay waswaas iyo wax maskaxdaaduun ku soo dhacay ilaahay kuguma ciqaabayo mararka qaarkood qofka maskaxdii iyo maankiisa waxa soo mara wax aanu afkaa soo marin karin culayska iyo xumaanta uu leeyahay ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid a waxaa laguma qabanayo maskaxdaada waxaa soo maraya ee ku dhaafaya waxa weeyaan dee lagu qaban maayo waa raxmad ilaahi saxaabadu waa kuwii nabiga u sheegay sala allahu calayhi wasalam ay yidhahdeen rasuulkii allow midkaayo wuxuu mararka qaarkood helayaa maa yatacaadamu an yatakallama bih wuxuu weynaysanayo inuu afkaba soo mariyo inuu soo marin karay rasuulku waxa uu yidhi awaqad wajadtumuuh daka sariixu liimaan arrinkaa ma hesheen waaba iimaankii sariixa ee caddaa oo macnaha shaygan xun inaad dhibsato ood ka damqato ood dareento maxaa keensanaya iimaanka kaan iimaanka layn dee maba dareemayaba boqol shay hadduu kusoo dhaco wuu iska yacni waxa weeyaan wuu israacinayaaba kama damqanayo dee kama joogsanayo laakiin ruuxa muuminka xumaantu markay kusoo dhacdo markaabuu isdhaafinaya oo maskaxdiisa waa dhaafinaya dee ku camal fali maayo rufica can ummati alkhaطأu wاnnisyan wamastukrihu calayh xadiidkii kale waxaa ummadayda waxaa laga kor yeeloon lagu qabanayn waxay ku gafaan inay u badheerhinayn u qastin iyo waxay iloobaan iyo wixii lagu khasbay waa laga kor yeelay marka nusuustaas oo dhan waxay tilmaamayaan fudaydka shareicada nebi moxamed lagu soo dejiyey sala allahu calayhi wasalam iyo siday muyasarka iyo waxa weeyaan shay mubasadoo la fudaydiyey ay u tahay diinta nebi moxamed calayhi afdal salaati wasalaam allah waxau idhi isagoo ka xikaayoonaya ducadii nebi muuse inuu yidhi calayhi salaam waktub allahayow noo qor lanaa anaka fii haadihi tani addunyaa ee adduunyada ah tan adduunyada liidata ama dhow dhexdeeda waxaad noogu qortaa xasanatan wanaag oo ladnaan iyo barwaaqo iyo yacni waxa weeyaan nasiix caafimaad iyo cuudba wa fi laakhira aakhirana wanaag noogu qoro dee wanaagga aakhiree janno iyo ridaha rabbi ugu sarreeyana allahyow nasiib ah naga qadin innaa anagu hudnaa waanu kuu soo noqonnay ilayka adiga xaggaaga allahayow oo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen alyahuudba waxaa laga keenay waa haada yahuudu hudnaadan oo min arujuuc ah kuwii soo noqday laakiin markii dambe dee inta hagaagsan mooyaane inta kale waa ka baydheen xaqa qaala waxa uu rabbi yidhi cadaabiyi cadaabkayga usiibu waxaan ku haleelayaa bihi cadaabka man ashaa cidda aan doono ayaan ku asiibayaa waraxmatii naxariistayduna wasicad waa ka ballaaratay kulla shayin shay walba waa adduunyada dhexdeeda waa caam oo cid kastaba waa gaadhaysaa fa sa aktubuhaa raxmaddaa waxaan u qori doonaa aakhiro ilan waa khaas eh liladiina kuwa yattaquuna rabbi ka baqanaaya wa yu'tuuna azakaata sakadana bixinaya iyo waladiina kuwa hum iyagu biaayaatina aayaadkayga yu'minuuna rumaynaya aladiina kuwii ayaan u qorayaa waa bedel ama kuwaasoo aladiina kuwii ah waa cadfu bayaan marka waad ku bayaamisay kuwaasoo aladiina kuwii ah yatabicuuna raacayey alrasuula rasuulka raacayey kii lasoo diray rasuulkii annabiye ee nebiga ahaa raacayay kii loo waxyoodee sarreeyey rasuulkii alummiya ee ummiga ahaa ee macnaha laa yaktub walaa yaqra'u lkhat ka an waxa qoranna akhriin waxna aan qorin alladii nebigaasoo yajiduunahu ay ka helayaan maktuuban xaal uu yahay mid ku qoran markaad wajadada bimacna almusaadafa ka dhigto tii cilmiyada ahayd haddaad ka dhigtana alladii nebigaasoo yajiduunahu ay ku ogaanayaan maktuuban inuu ku qoran yahay ay ku ogaanayaan cindahum agtooda fi tawraati towraat dhexdeeda inuu ku qoran yahay iyo walinjiili injiilba yaamuruhum waxa uu amrayaa nebigaasi bilmacruufi waxa wanaagsan wayanhaahum waxaan uu ka reebayaa cani ilmunkari waxa xun ee munkarkaana waa ka reebayaa wayuxilu wuu xalaalaynayaa lahum iyaga alطayibaati waxyaabaha wanaagsan oo wayuxarimu waa ka xarimayaa calayhim korkooda alkhabaa'isa waxyaabaha xunxunna waa ka xarimayaa wayadacu waanu ka dejinayaa canhum iyaga israhum culayskoodii iyo walaklaala xadhkihii allatii aklaashaasoo kaanad ahayd calayhim korkooda faaladiina kuwa haddaba aamanuu rumeeyey bihi nebiga rumeeyey oo wacazaruuhu weyneeyey oo wanasaruuhu u hiiliyey oo watabacuu raacay annuura nuurkii raacay waa qur'aankae alladii nuurkaasoo unsila la soo dejiyey macahu isaga la jirkiisa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyi qul yaa ayuha annaas qul waxaa tidhaha nebi allow yaa ayuha annaasu dadkiiow innii anigu rasuulullah ilaahay kuu soo diray baan ahay ilaykume idinka uu idiin soo diray jamiican xaal atiin dhammaantiin alladii allihii baana i soo diray lahu mulku samaawaat ama allahaasoo alladii allihii ah lahu isagu iska lahaa mulku samaawaati samooyinka lahaanshahooda iyo walardi arlada mulkigeedaba laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye yuxyii alla waa ka wax nooleeya wayumiitu waxna dila ee fa aaminuu rumeeya billaahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa rumeeya rasuulkiisii annabiyi ee nebiga ahaa ka loo waxyoonaya ee sarreeya alummiyi ee ummiga ahaa aladii rasuulkaasoo yu'minu rumaynaya billaahi alla rumaynaya iyo wa kelimaatii kelimaadkiisii uu waxyoodayna rumaynaya waa kelimaadkii isaga lagu soo dejiyey iyo kuwii hortii la soo dejiyeyba wattabicuuhu raaca rasuulka lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu si aad u hanuuntaan wa min qowmi muusaa nebi muuse qoomkiisii waxaa ka mid ah ummatun koox kooxdaasoo yahduuna dadka ku hanuuninaya bilxaqi xaqa ku hanuuninaya wa bihi ay bilxaqi xaqaasun baanay yacdiluuna ku cadaalad falayaan waqatacnaahum reer banu israa'iil waanu qaybinnay oo itnatay casharata laba-iyo toban baanu u qaybinnay asbaatan oo jilbiya ama qabiilla ah kuwaasoo umamaa ummadaa ama kooxa ah wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa muusaa nebi muuse waxaanu u waxyoonnay id wakhtigii istasqaahu ay ka waraab dalbeen qowmuhu qoomkiisu ay ka waraab dalbeen waxaanu u waxyoonnay an idrib ay idrib ku dhufa ayaanu u waxyoonnay muuse bicasaaka ushaada muuse u ku dhufo alxajara dhagaxa fanbajasa dabeed waxa ka soo burqatay minhu dhagaxii itnataa casharata laba-iyo toban caynan oo ila ah qad calima waa ogaadeen kullu unaasin ay kullu sibtin jilib wal oo jilibyadoodii labiyo tobanka ka mid ahaa waxay ogaadeen mashrabahum makaankay ka cabbayeen oo waxa weeye awlaaddii yacquub ee labiyo tobanka ahayd ayaa mid walba qabiil iyo jilib madax bannaan noqday labiyo tobanka jilib saasa u noqday wadallalnaa waanu u hadhaynayba allaahuu yidhi calayhim korkooda alghamaama daruurihii baanu u hadhaynoo cadeedda uga hadhaynay waanzalnaa waxaananu soo dejinnay calayhim korkooda waxaanu ku soo dejinnay almanna malab cireedkii iyo wasalwaa shimbirkaa duban ee sumaaniga la yidhaahda ama hilib shimbireed duban ayaanu u soo dejinnay qaa'iliina lahum annakoo ku leh ama wa qulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuluu cuna min tayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay kiisa tayibaadkeen wa wanaagsan xaggiisa wax ka cuna wamaa dalamuuna namay dulmin baa alla uu yidhi iyagu walaakin ha yeeshee kaanuu waxay ahaadeen anfusahum nafahooda yadlimuuna kuwa dulminaya waid qiila lahum wadkur xusnabi allow id waagii qiila lahum lagu yidhi awowyadoodi iyo kuwii ka soo jeedeen markii lagu yidhi bal hadda xasuusoo dadkana u sheeg maxaa lagu yidhi uskunuu dega haadihi tani dega alqaryata ee magaalada ah waa baytulmaqdis oo wakuluu cuna minhaa magaaladaa xaggeeda ka cuna xaydu shi'tum meel alla meesha aad doontaan oo waquuluu waxaad tidhaahdaan xitatun ay mas'alatunaa xita su-aashayada aanu ku weydiisananaa allahayo waa dembi daadintii waa makfiratu dunuub wadkhuluu gala albaaba ay baaba alqarya magaaladaa baytulmaqdes albaabkeedana ka gala sujadan xaala a tihiin kuwa khushuucsan oo madaxa foorarinaya dee sidaa haddaa yeeshaan waa jawaabkii ee nakfir waanu idin dhaafi lakum idinka khatii'aatikum gafafkiinna waanu idin dhaafaynaa sanasiidu waananu u siyaadinaynaa almuxsiniina kuwa samafalayaasha ah ixsaanan wa hawaaban wanaag iyo abaalmarin baanu u kordhinaynaa allah waxau idhi fabadela way bedeleen haddaba aladiina kuwii dalamuu dulmiga faloo minhum iyaga ka midihi soo qaado matruugii oo biladii kii waxay ku bedeleen ma'khuudkii dhaho oo kabaada wada had iyo jeer waa ma'khuudka kan aan wadanna waa waxa weeyaan waa matruugii markaa fabedela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay oo minhum iyaga ka mid ah biladii kii waxay ku bedeleen qiila lahum lagu yidhi markaa ba'du kay ku jirtaa waa matruuga ay ka tegeen oo waa hadalkii la yidhi waquuluu xita marka kaa waxay ku bedeleen qawlan hadal bay ku bedeleen waa ma'khuudkan ay la yimaadeen ee cusube hadalkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yidhi oo dee waa kuwa yidhi xabbatun fii shacra ama xintatun marka qawlantu waa ma'khuudkii oo waa hadalkan ay iyagu la yimaadeen biladii qiila lahumta aynu soo qadaree ba'da wataana waa matruugii oo waa hadalkii markii hore la yidhi dhaha ay ka tegeen oo waxaa la yidhi dee waquulu xita faarsalnaa dabeed waxaanu ku sallidnay alla yidhi oonu ku diray calayhim korkooda rijsa cadaab baanu ku sallidnoo ku diray cadaabkaasoo min asamaa samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu yadlimuuna bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteedaanu cadaabka ugu sallidnay yadlimuuna kuwa dulmi fala ay ahaayeen allah waxau yihi wsأlhm can اlqaryati alatii kaanat xaadiraة اlbaxri id yacduuna fi sabti id taأtiihim xiitaanuhum ywma sabtihim shurcan waywma laa yasbituun wasأlhum nebi maxamedow bal weydii waa yahuuddan kula joogtee mucaasiriinta a zamankaaga ee u haysta nimankii hore inaanay dembiba gelin bal hadda waxaad waraysataa oo weydiisaa can اlqarya ay can xaali اlqarya magaaladaas ama degaankaa ehelkii ku noolaa bal xaalkooda iyo warkooda weydii allatii qaryadaasoo kaanat ahayd xaadirata albaxri badda agteeda ama xeeligeeda mid degan bal hadda qaryadaa badda xeeligeeda ama agteeda deganayd weydii id wakhtigiina deganayd yacduuna ay xadgudbayeen fi sabti maalintaa sabtida dhexdeeda ay xadgudbayeen oo ugaadhii kalluunkee loo diiday ay ku xadgudbayeen id waktina ay ku xadgudbayeen oo idu waxay daraf u tahay yacduunada oo ay ku tacalluqaysaa id waktina ay xadgudbayeen ta'tiihim ay u imanaysa xiitaanuhum kalluumadoodu ay u imanayeen yowma sabtihim sabtidooda maalinteeda maalinta ay sabtiyaysanayaan ee ay fasaxa yihiin ee la yidhi ha ugaadhsanina kalluunkoodu u imanayo shuracan ay daahiratan cala almaa xaal ay xiitaantaasi tahay biyaha badda dushoodii kuwa muuqda oo biyaha dul sabaynaya wa yowma laa yasbituuna maalinta aanay sabtiyaysanayna macnaha maalinta aanay sabti usoo gelayna ee aanay sabti ku jirinna laa taatiihim kalluumadoodaasi umaba imanaya iska dhaaf inay dul sabeeyaane maba arkayaanoo badda gunteeda ayay tegayaan badweynta ma soo dhowaanayaanba alla waxau ihi kadalika nabluuhum kadalik ay mila dalika albalaa imtixaankaa lasoo sheegay eenu imtixaanay oo kale ayaanu nabluuhum ku imtixaamaynaa bima kaanuu yafsuquuna bisababi kownihim ahaanshahay ahaayeen sababteedaanu ugu imtixaanaynaa yafsuquuna kuwa fisqi fala kuwa ilaahay daacadiisa ka baxa ahaanshahay ahaayeen darteed ayaanu sidaa ugu imtixaamaynaa wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi id waagii qaaladay tidhi ummatun ummad oo minhum iyaga ka mida kuwa reer banuu israa'iil lima taciduuna maxaad u waaninaysaan qowmaa qolo maxaad u waaninaysaan qoladaasoo allaahu alleh muhlikuhum uu halaagayo aw mucadibuhum ama uu cadaabayo cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan daran qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum ay mawcidatunaa waanadayadan aanu waaninaynaa hee macdiratan liajli macdira waa cudurdaari darteed aanu u cudurdaaranayno ilaa rabbikum rabbigiin si aanana waxa weeyaan dee u noqon kuwa gaboodfal iyo gaabin galay iyo walacallahum yattaquuna likay yattaquu iyo si ay rabbi uga baqdaan oo kalluunka uga dhowrsadaan sabtida laba cilay sheegeen oo waxaanu u waaninaynaa ilaahay xaggiisana inaanu cudurdaar kaga helo oonaan noqon kuwa ka gaabiyo xilkii saaraa iyo dee inay nimankani alla ka baqaan oo ay sooba noqdaanna waa suuragal allah waxau ihi falamaa nasuu markay iloobeen ee isaga tegeen maa dukiruu wixii lagu waaniyey bihi maaga anjaynaa waxaanu badbaadinay markii wixii lagu waaniyey ay ka tegeen ee ka dhowrsan waayeen wixii la yidhi ka dheeraada ee ay kalluunkii u badheedheen anjaynaa waa badbaadinay aladiina kuwii yanhawna cani suu'i xumaanta dadka kuwii u diidayey waanu badbaadinay wa akhadnaa waanu qabanoo waa halaagnay aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay ee xadgudbee kalluunka ku dhiiraday inta la yidhi iska daaya sabtida kuwaa ugaadhsigii kalluunka ku xadgudbayna waxaanu ku qabannay bicadaabin cadaab cadaabkaasoo ba'iisin daran bimaa kaanuu yafsuquuna bisababi maa shay sababtiisaananu ku ciqaabnay kaasoo kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna kuwa faasiqnimo fala oo ilaahay daacadiisa ka durka falamaa catow markay haddaba ka kibreen camaa nuhuu canhu ay can tarki maa shay ka tegistii markay ka kibreen kaasoo nuhuu loo diiday canhu isaga qulnaa lahum waxaanu ku nidhi qowlan qadariyan macnaha waanu qadaray kownan weeye kunuu ahaada qiradatan daayeero kuwaasoo khaasi'iina dulloobay noqda marka dee amar sharciya maahae waa amar qadariyoo macnaha waxaan u qadaroo ku xukunnay inay daayeero dulaysan noqdaan markay dambaabeene diintii ka durkeen halkan falamaa catow haddaad sidaa ku daysa ishkaal baa imanaya oo haddaan loo soo qadarin calaa xadfi mudaaf oo tidhaahda falamaa catow markay ka kibireen camaa nuhuu canhu wixii loo diiday dee qofka laguma ceebeeyo altakaburu can nafsi lmanhiy waxaan loo diiday laftiisa qofku inuu iskala weynaado isaga tago wax maciibo qofka lagu ceebeeya maahe waaba sharafte waa lagu ammaani lahaa hadday wixii loo diiday ka kibri lahaayeen oo iskaga tegi lahaayeen laakiin waxaa lagu ceebaynayaa waxa weeye can tarki maa nuhuu canhu nahyigan ka tagadii la yidhi ayay iskala weynaadeenoo waa ka tegi waayeen oo qofka waxaa lagu ceebeeyaa dee waxa weeyaan nahyiga tegis la-aanta uu ka tegi waayo ama amarka qaadasho la-aanta uu qaadan waayo oo waxa uu mutaysta qofku in lagu ceebayn karo haddii uu ka kibro can ilimtihaal inuu amarka qaato haddii uu ka kibro dee waa lagu ceebaynaya waxaa kaloo lagu ceebaynaya hadduu ka kibro can tarki lmanhiyi wixii la yidhi ka joog yacni ka tegistii uu ka tegi laha hadduu ka kibro uu ka tegi waayo uu sameeyo dee waa lagu ceebaynaya sidaa daraaddeed ayaa jalaalaynku soo qadaraya can tarki maa nuhuu canhu allah waxau yihi waid taadana rabuka layabcahana calayhim ilaa ywmi اlqiyaamati man yasuumuhum suءa alcadaab wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waktigii ta'adana rabbuka rabbigaa uu ogeysiiyey ay aclama reer banu israa'iil uu ogeysiiyey layabcahanna inuu ku dirayo oo uu ku sallidi doono calayhim korkooda ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha laga gaadhayo man cid inuu ku diri doono oo ku sallidi doono ciddaasoo yasuumuhum dhadhansiisa suu'a alcadaabi cadaabka kiisa u xun cid dhadhansiisa inuu ku sallidi doono ina rabbaka rabbigaa nebi allow la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu waa mid uu deg deg badan yahay wa inahu rabbigaa lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista waqaacnaahum ay wafaraqnaahum waqaacnaahum tii hore waqasamnaahum bay ahay taqsiim oo labiyo toban jilib baa loo qeybiyey tanna waa tafriiqoo arladii baa lagu kala baahiyey si aanay weligood awoodiyo itaal u helin oo yacni waa la kala farqiyey macnaha waa la kala kaxeeyey waa bimacnaa tafriiq tani marka waqaacnaahum ay faraqnaahum waanu kala geynay baa alla uu yidhi fil ardi arlada dhexdeedaanu ku kala geynoonu ku kala tafaraaruqinay umaman xaala ayhiin kooxo oo meel walba ay kooxi joogto minhum waxaa ka mid a umamka iyo kooxaha reer banu israa'iil alsaalixuuna kuwa wanaagsan baa ka mid ahaa wa minhum waxaa ka mid ahaa duuna daalik kaa la soo sheegay kuwa ka sokeeyo aan iyagu saalixiin ahayn oo xunxun ama duuna daalika ay hayra daalik salaaxaa la soo sheegay kuwa aan ahayn oo iyagu taalixiin oon saalixiin ahayn ayaa ka mid ahaa wabalownaahum waxaanu ku imtixaanay baa allow yidhi bilxasanaati wanaagya ayaanu ku imtixaanay oo xaalado wanaagsan oo barwaaqo iyo ladnaana ayaa ay soo mareen wasayi-aati xumaanana waanu ku imtixaanay oo dee cuquubo iyo cudur iyo dhibaato iyo caydhna waa soo mareen lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay alla ugu noqdaan oo yacni balaayo iyo barkhadba waxaan ugu imtixaanay bal inay toobad keenaan oo alla u noqdaan alla waxau ihi fakhalafa waxaa ka hadhay oo beddelay min bacdihim iyaga dabadood macnaha jiilkaa hore ee saalixa iyo taalixaba lahaa ku wanaagsan iyo ku xunba waxaa ka dambeeyey khalfun kuwo ka dambeeyo hadhaa xun ah oo xumaan isugu baxay kuwaa ha hadhaaga xunka ahoo warithuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii towraadaha aabbayaashood iyo awowyadood ka dhaxlay kuwaasoo ya'khuduuna qaadanaya carada haadaa kani dhaldhalaalkiisa iyo dheeftiisa yar aladnaa ee liita ama aladnaa ee dhow adduunyadun baa looga jeedaa labadaba min addunuwi ama min addanaa'a markaa kan liita ama kan dhow een dheerayn waa adduunyada eh dhaldhalaal iyo dheef yaroo adduunyoon qiimo lahayn ayay dhaafsanayaan kitaabkay dhaxleen oo ay ku iibsanayaan diintii wayaquuluuna waxaanay odhanayaan sayukfaru lanaa waa naloo dembi dhaafi doonaa intay diintii dheef adduunyo dhaafsadaan bay odhanayaan waa naloo dembi dhaafi walxaal bay sidaa odhanayaan waa naloo dembi dhaafi in ya'tihim hadduu u yimaado caradun dheefoo milu isagoo kale ah kay qaateen oo kale hadduu soo maro mar labaad ya'khuduuhu ay qaadanayaan oo macnaha waa naloo dembi dhaafidu ka run ma aha oo toobadkeen ma aha waayo isla markaa ku kale hadduu soo marana isagiina way qaadanayaanuun oo sayukfaru lanaadu waa afka baarkiisuna uurkooda kama soo baxayso marka waawulxaal baynu ka dhignay ama wowda istinaafiyaba ka dhiga jumlo la bilaabanayo hor leh oo waxaa tidhaa wain yaatihim hadduu u yimaado kuwaa lasoo tilmaamay caradun dheef oo milu kaa hore la mid ah yaakuduuhu way qaadanayaan oo dhaafi maayaane diintay dhaafsanayaan allah waxau yihi alam yuukhad oo miyaan laga qaadin calayhim korkooda miithaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii miyaan lagaga qaadin idaafaduna waa bimacnaa fii oo ay ilmiithaaq aladii fi lkitaab cahdigii iyo ballankii kitaabka towraad ku yaalay miyaan lagaga qaadin allaa yaquuluu inaanay ka odhan cala allaahi alle korkiisa ila alxaqa xaq mooye alle wax kale inaanay ka sheegin ballan iyo wacad miyaan lagaga qaadin oo wadarasuu miyaanay dhigan oo akhrisan maa fiihi towraad wixii ku yaalay markaa wadarasuuda waxaynu ku cadafnay alam yu'khadda ayaynu ku cadafnay sida jalaaluddiin asuyuuti uu ku tilmaamayo jalaalaynka wadarasuu marka lagu cadfo weeyaan alam yu'khad haddii aanad waxba ku cadfin ood ka goosatana waa wadarasuu maa fiihi waxay barteen oo akhristeen wixii towraad ku yaalay oo nimanka cilmi la-aani may hayne si badheedhay uga beydhayeen oo waa u kasayeen wadaaru laakhiratu daarta dambana khayrun iyadaa u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna ilaahay ka cabsoonaya ee afalaa tacqiluuna miyaydaan garanayn oo garaad iyo garasho lahayn allah waxau yihi waladiina kuwa yumasikuuna nimanka ahlu kitaabka laga warramayaaye yumasikuuna ku dhegaya ku tuntunsanaya ama cuskanaya bilkitaabi kitaabkii towraad ahaa kuwa ku toosnaanaya si dhaba ugu dhegaya oo wa aqaamuu salaata salaadana oogaya innaa annagu lanudiicu dayici mayno ajra almuslixiina kuwa wax hagaajiya abaalkooda ka dayici mayna waa u daryeelanaa haadihi alaayaat waxaa ku sugan taxaayilu bani israa'iila cala saydi yowma sabti wa ciqaabuhum calaa dalik nimankii reer banu israa'iil xaaraantii laga xarimay inay u xeeladaysteen oo dariiqo kale u soo mareen xeeladaana lagu ciqaabay waayo xaaraantu kuma xalaalowdo xeelad shay xaaraan ah haddaad istaada u yar xeeladayso oo magac kale u bixiyo halkan kaga soo wareeg dee xalaal noqon mayso hadday cid xalaal u noqonayso kuweynay u noqon lahayd qisadooduna waxay ahayd nimankan maalintaa sabtida ee ay iska nasanayaan ay fasaxa yihiin ayaa loo diiday ugaarsiga kalluunka waxaa la yidhi nimankaa bedda xeeligeeda yaalla toddobada cisho ma maalinta sabtida mise inta kale maalintaa sabtida ha ugaadhsanina ha u dhowaanina inaan la inta kale waa idiin mubaax waxa lagu imtixaamay ilan waa la eegayaa oo waa la jirabayaaye maalintii keliyahayd ee loo diiday ee sabtida ayaa kalluunkii bannaanka inta usoo baxo badda biyaheedii iska dul sabaynaya ilaa xataa gacanta ay ku gaadhi karayaan mar alla markay sabtidu baxdana badweyntuu dib ugu noqonayaayo ilba dib uma saarayaan ila waa la imtixaamayaa inay adkaystaan iyo in kale dabeed waxay yidhaahdeen war maynu maalinta sabtidana dabanno axaddana la baxno markaa baddii gacamo waaweyn intay ka soo jeexeen oo biyihii ay ku soo shubmeen oo kalluunkiina dee intuu soo raacay uu ka buuxsamay unbay xaggii dambe biyihii ka xidheen markaa godadkaa waaweyn ee halkaa ka qoteenee biyuhu ka buuxsameen ayaa kalluunkiina uga soo buuxsamay biyihiina xagga dambey ka xidheen si aanu dibba uga noqon halkaa sabtida markay ku wada dabaan kalluunkii ee ay godadkoogaa kusoo xareeyaan dee maalintii axaddiina ayarunbay la baxaan kalluunkii ay sabtidii dabteen ayay axaddiina la baxaan marka waxay iyagu islahaayeen sabtidii maydaan ugaadhsan laakiin waa xeeladoo dee inaad dabato iyo inaad ugaadhsato waa isku midun marba haddaad meel kusii xidhatay dee maxaa kaa dhiman waa baktiga ma cune fuudkiisaan cabaadiyo yacni waxa weeyaan kollayba wixii iyagoo meel sii dhigtay ayaa haddana caqli xumadooda waxay iska dhaadhiciyeen mar haddaynaan sabtida cunayn maynaan ugaadhsan dee wataa cuquubada ku dhacday markaa ummaddani saddex bay u qaybsantay kuwaa iyagu amarkii ku xadgudbay ee kalluunkii dabtay axaddiina la baxay iyo kuwa iyagu aan ugaadhsan oo toosnaaday oo kuwan waaninayoo leh war ilaahay ka baqa oo ka dheeraada iyo kuwa saddexaadoo leh nimankan halaag buu ilaahay la damcay maxaad ka doondoonaysaan iska daaya ilaahay baa cadaabaya oo halaagayey saddexaasay u qaybsameen saddexdii labana waa la sheegay labana lama xusin kuwii ugaadhsaday waa la xusay oo dee waxa weeyaan wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin bayisin bima kaanuu yafsuquun dee waa la ciqaabay oo waxa weeyaan noloshiina waa lagu ciqaabay aakhirana waa lagu ciqaabay oo noloshoodiina dee daayeero dulaysan baaba loo dooriyo loo bedelay kuwii waxa weeyaan xumaha u diidayeyna waa la badbaadiyey oo anjayna aladiina yanhawna can isuu marka qoladii dadka wanaagga faraysay xumahana u diidaysay way badbaaday qolihii qoladii xumaha samaynaysay laga kari waayeyna way halaagsantay qoladii saddexaad ee lahayd iska daaya ilaahay baa ama halaagi ama cadaabiye lama xusin marka culimmadu waxay way isku khilaafeen laakiin waxay u badan yihiin kuwaa laftooduna inay badbaadeen laakiin maadaama iyagiiba ay aamuseen ayaa arrinkoodii laga aamusay laakiin waxaa loo badan yahay inay badbaadeen waayo iyagu manay ugaadhsan raallina kamay ahayn oo inaanay raalli ka ahayn waxaad ku garanaysaa hadalkan ay leeyihiin kuwan ilaahay baa ama halaagaya ama cadaabaya iska daayay marka iyagu waxay u jeedeen nimankani niman joogsanaya maahe halaag baa loogu talagalee faraha ka qaada marka niyaddana dee waa ka necbaayeen marka waa badbaadeen marka aayaadkan waxaa kaloo ku sugan annajaatu bilamri bilmacruufi wannahyi cani lmunkar waxaa ummadi ku badbaadaa wanaagga inay isfarto xumahana isu diido waxaa reer banu israa'iil lagu nacdalay ee lagu halaagay waa wanaaggii aanay isfarayn iyo xumihii ay isku diidi waayeen lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam dalika bima casaw wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kanuu yafcaluun ilahay waxa uu tilmaamay nimankaa reer banu israa'iil in lagu nacdalay carabkii nebi daawuud iyo ciise in lagu nacdalay sababta loo nacdalay ay ahayd xadgudubkii iyo cisyaankay sameeyeen waxaa kaloo lagu nacdalay xumaantay sameeyeen iskamay reebi jirin ficil xun bay samaynayeen taasay lacnadda ku muteen marka ummadi hadday dee wanaagga isfari weydo xumaana isu diidi weydo waxay khatar u tahay dubbe rabbaani inuu ku dhaco lacnad alle ay kusoo degto ciyaadan billaah maantana ummaddeennu xaalkeedu halkuu marayo waa halis haddii wanaagga la ysfari waayo xumahana la yska reebi waayo inta ummadda wanaagga faraysa xumahana u diidaysana la taageeri waayo waxaa kaloo aayaadkan ku sugan wacdullaahi lilmutamasikiina biljri waalmahuuba ilaahay waxa uu yabooho u ballan qaaday kuwa kitaabka cuskada abaal iyo ajar wanaagsan wladiina yumasikuuna bilkitaabi waaqaamuu salaata ina laa nudiicu ajra lmuslixiin waxaa laga hadlayaa ahlu kitaabkii nimankii towraad loo soo rogay waa se caam oo yacni waxa weeyaan dadkii muslimiinta ana waa soo gelayaan oo kitaabkoodii hadday qabsadaan oo salaada oogaan dee waxa u taalla inaa laa nudiicu ajra lmuslixiin oo waa caam allah waxau yihi wasalhum nebi allow waxaad weydiisaa can ilqarya su-aashu labay noqotaa oo su-aal isticaa iyo su-aal istikbaar su-aal isticaa laba mafcuul bay toos u qaadataa oo waa su-aasha siismada qofku inuu wax ku siiyo aad ka doonaso yacni sa'ala fulaanan maalan maaha wuu waraysanayaa xooluu ka doonuu weydiistay marka laba mafcuul bay toos u qaadanaysaa waa su-aalu isticaa oo bimacna alcaiya midna waa su-aalu istikbaar oo waa ta aayaddan su-aal waraysi ah maaha weydiisi oo qaryada waxba lama weydiisanaya waa la waraysanaya marka su-aalu istikbaarna labadeeda mafcuul midna waa toos midna xaraf jaar bay ku gaadhaa oo labadaba toos uma gaadhi karto oo wasalhum cani ilqarya kii hore waa damiirka wasalhum kii labaadna cani ilqarya markaa sa'ala fulaanan can kada waraysiga sidaasaa la yidhaha can ka dambe waxaasuu waraystay ama weydiiyey marka allah waxau yihi wasalhum nebi allow waxaad weydiisaa nimankan yahuudeed ee waxa weeyaan kula jooga can ilqarya ay can khabari ilqarya qaryadii ama magaaladii warkeeda bal hadda weydii allatii qaryadaasoo kaanad ahayd xaadirata albaxri badda agteeda mid degan id wakti ayaani deganaayeen yacduuna ay xadgudbayeen fi sabti yacni maalinta sabtida ay ku xadgudbayeen kalluunka oo kalluunkii loo diiday ay kalluumaysanayeen ama ay dabanayeen si ay maalinta axadda ula baxaan id wakti ayaanay xadgudbayeen ta'tiihim ay u imanaysa xiitaanuhum kalluumadoodu yowma sabtihim sabtidooda maalinteeda yacni maalinta sabtidooda ay kalluunkii u imanayey shuracan ay daahiratan cala almaa xaal ay tahay yacni kalluumadaasi mid biyaha dushoodii daahirka oo ka muuqata oo soo ifbaxdo biyahaba dul sabayna soo u dhow oo aan ka dheeray wa yowma laa yasbituuna maalinta aanay sabtiyeysanayna yacni maalintaanay sabti ku jirin ee maalmihii kale ana laa taatihim uma imanayso kalluumadaas oo agtooda masoo kama soo wareegayso allah waxau ihi kadalik sidaas sida kuwa aan u imtixaanay ayaanu nabluuhum ugu imtixaamaynaa bimaa bisababi maa shay sababtii baanu ku imtixaamaynaa kaasoo kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna kuwa faasiqnimo falah oo ilaahay daacadiisa ka durka wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id waagii qaaladay tihi ummatun kooxoo minhum iyaga ka mida nimankaa reer banuu israa'iil lima taciduuna oo maxaa u waaninaysaan qowman qole maxaa u waaninaysaan qowmkaasoo allahu alle muhlikuhum uu halaagayo aw mucadibuhum ama uu cadaabayo cadaaban cadaab cadaabkaasoo shadiidan daran qaaluu waxay yidhaahdeen markaa kuwii dadka wanaagga farayey macdiratan ay mawcidatunaa waanadayada aanu waaninaynaa macdiratan liajli macdira waa cudur daarasho darteed ilaa rabbikum rabbigiin anuu cudur daaranayno iyo walacallahum yattaquuna walikay yattaquu iyo si ay nimankan dembaabaya ay ilaahay uga cabsadaan oo dembiga uga dhowrsadaan kalluumaysigana maalinta ay uga durkaan oo isaga daayaan falamaa nasuu markay haddaba ka tegeen maa dukiruu wixii lagu waaniyey bihi maaga anjaynaa waxaanu badbaadinay aladiina kuwii yanhawna dadka u diidayey can isuu'i xumaanta kuwaa waa badbaadinay wa akhadnaa waananu qabanay aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay ee iyagu dembiga ku dhacay bicadaabin cadaab baanu ku qabanay cadaabkaasoo bayiisin daran bimaa bisababi maa shay sababtii ayaananu ku qabanay kaasoo kaanuu ay ahaayeen yafsuquuna kuwa faasiqnimo fala oo ilaahay taacadiisa ka baxa falamaa catow markay haddaba ka kibreen ama ka madax adaygeen canaadkana waa lagu fasiraa camaa nuhuu canhu ay can tarki maa nuhuu canhu wixii loo diiday ka tegistiisii markay ka madax adaygeen ama ka kibreen ee laga kari waayo loogu taag waayo war iska daaya qulnaa waxaanu ku nidhi lahum iyaga kuunuu haddaba ahaada qiradatan daayeera ahaada daayeeradaasoo khaasiina dulloobay marka ummadaasi way tafiir go-do cidi kama hadhin oo daayeerada maanta jooga inay kuwaa ka mid yihiin oo yahuuddii la nasakhay hamoodin waxa weeyaan iyagu waa makhluuqaad sidooda alla u abuuro u jira ee kuwaa hore maaha kuwa ka jooga alla waxau ihi waid ta'adana rabbuka layabcahanna wadkur xusnabi allow id waagii ta'adana uu ogeysiiye rabbuka rabbigaa ay bani israa'iila markuu reer banu israa'iil rabbigaa ogeysiiyey layabcahanna inuu ku dirayuu ku sallidi doono calayhim korkooda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada man yasuumuhum cid dhadhansiisa suu'a alcadaabi cadaabkiisa u xun oo horena waa loogu salliday dibna waa loogu sallidi doonaa inna rabbaka rabbigaa nebi allow la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu deg deg badan yahay wa innahu rabbigaa lakafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista waa bayna alkhawfi waalrajaa ama bayna atargiibi waatarhiib waxaa la jamcinayaa in dhinacna qofka laga cabsi geliyo dhinacna laga rajo geliyo oo uu u dhexeeyo labadaa cabsi iyo rajo oo dhinacna uu cadaabka ilaahay ka cabsoodo oo macsiyada iska ilaaliyo dhinacna ilaahay raxmadiisa ka rajeeyo oo wuxuu ku geli lahaa camal saalixa uu sameeyo waxay la mid tahay nabi cibaadii annii ana alkafuuru raxiim wa anna cadaabii huwa alcadaabu alalim nebi maxamed oo addoommadayda waxaad u sheegtaa inaan ahay mid dembi dhaafis badan oo addoommadiisa u naxariista cadaabkayguna uu xanuun kuliyo uu daran yahay macnaha labadaba dee ha ogaadaan oo cadaabkana ha ka cabsoodaan oo waxay ku mudanayaan ha iska jiraan oo ha iska ilaaliyaan raxmadaydana ha rajeeyaan oo waxaan ugu naxariisan lahaa ha sameeyaan alla waxau ihi waqaacnaahum fi lardi umama waqaacnaahum waanu kala geynay ay faraqnaahum fi lardi arlada dhexdeedaanu ku kala geynay umaman xaala ayhiin kooxo iyo ummado minhum waxaa ka mid ahaaday alsaalixuuna kuwa wanaagsan wa minhum waxaa ka mid ahaaday duuna daalik kaa la soo sheegay kuwa ka sokeeyo aan iyagu wanaagsanayn saalix iyo taalixba waa lahaayeen wa balownaahum waxaananu ku imtixaanay bilxasanaati waxyaabo wanaagsan oo barwaaqa iyo ladnaan iyo wanaag adduunyaah iyo wasayi'aati xumaano oo dhibaato iyo cuquubo iyo cudur iyo caydhnimo adduunyaah labadaba waa ku imtixaanay waayo labadaba waa laysku imtixaamaa oo wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun maxaa laakiin labadaba loogu imtixaamay lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay alla ugu soo noqdaan oo ruuxa marna wuxuu dubuhu ugu dhacaa marna looga qaadaa bal inuu wax fahmo oo dahara alfasaadu fi lbiri walbaxri bima kasabat aydi nnaas liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacallahum yarjicuun ilaahay wuxuu tilmaamay fasaadkii iyo dhibaatadii bediyo berri ba inay kasoo ifbaxday oo sicir barar iyo cudur iyo caydhnimo iyo colaad iyo dagaal iyo dil iyo dhac iyo dhib oo dhammi inuu soo ifaxay muxuu usoo ifaxay dhibaatadaasi liyudiiqahum bacda aladii camiluu si ilaahay dadka u dhadhansiiyo bal xumaantay sameeyeen cuquubadii ka dhalatay wax yaroo ka mid a si ay u dhandhamiyaan maxaa intaa yarna loo dhadhansiinayaa lacallahum yarjicuun bal inay soo noqdaan oo intaa lafteeda xikmadda ku jirtaa waxa weeyi inuu qofku garto halka dubuhu kaga dhacay dabeed uu ilaahay dib ugu laabto alla waxau ihi fakhalafa min bacdihim kuwaa dabadood waxaa ka hadhay khalfun hadhaa waxaa la yidhaahdaa khalfun bisukuuni laam waa man khalafa bishar ka yacni shar iyo xumaan ku hadha ee cid kale ugaga dambeeya khalfun baa la yidhaha laamta waa la reebaa man khalafa bikhayrin qofka khayr ummad kaga hadhana waxaa la yidhaha khalaf bifatxi laam yaxmilu hada alcilma min kuli khalafin cuduulu khalfin ha odhan marka khalaf waa man khalafa bikhayr oo cilmigan waxaa ka xambaara ummad kastoo hadhoo wanaagsan kuwooda cuduusha ah marka khalafku waa qofka khayr ku hadha khalfiguna qofka shar ku hadha saasay culimmadu u kala tafriiqiyaan culimmada qaarna waa isku mid bay idhahdaan bisukuuni walfatxi fakhalafa waxaa ka hadhay min bacdihim kuwaa dabadood kuwa saalixa iyo taalixaba lahaa dabadood waxaa ka dambeeyey khalfun hadhaa xun kuwa xun baa ka hadhoo ka dambeeyey oo bedelay oo xumaan isugu baxay kuwaasoo warisulkitaaba kitaabkii towraad ahaa ka dhaxlay aabbayaashood kuwaasoo yaakhuduuna qaadanaya carada haadaa kani dheeftiisa iyo dhaldhalaalkiisa aladnaa ee dhow ama liita kan dhow ama liita waa adduunyada e dhalaalkeeda kuwaasoo qaadanaya oo diintiiba dhaafsanaya oo siisanaya oo wayaquuluuna haddana odhanaya sayukfaru lanaa waa naloo dembi dhaafi waxaa kuwa ahlu kitaabkee laga warramaya shabaha ka muslimka ah ee isagoo macsiyadii walaaqanaya war iska daa ina allaha kafuurun raxiim dee waana shadiid lciqaab hadduu ilaahay kafuururaxiim yahay shadiidulciqaabna waa ihi ogow labada ha kala reebin wayaquuluuna waxay odhanayaan sayukfaru lanaa waa naloo dembi dhaafi doonaa walxaal bay sidaa odhanayaan ka run maahae in yaatiihim hadduu u yimaado caradun milu dheeftii oo kale hadday u timaada yaakhuduhu halkii bay ka miisayaan waa qaadanayaan ama jumla istinaafiya ka dhigo wain yaatiihim hadduu u yimaado caradun dheef ama dhaldhalaal adduunye oo miluhu la mida kaa hore ya'khuduuhu way iska qaadanayaan alam yu'khad marka waxaa la tilmaamayaa foolxumadooda inay diintii adduunyo dhaafsadeen oo siisteen alam yu'khad miyaan laga qaadin calayhim korkooda miyaan lagaga qaadin mihaaqulkitaabi kitaabka ballantiisii allah yaquulu inaanay ka odhan cala allaahi alle korkiisa ila alxaqa xaq mooye wax kale inaanay ka odhan oo wadarasuu miyaanay dhigan ama akhrisan maa fiihi wixii dhexdiisa ku sugnaa maya waa akhristeen oo waa fahmeen oo cilmi bay u lahaayeen wayse u badheedheen haddii aanad yuukhadda ku cadfinna wadarasuu way barteen ama way akhristeen maa fiihi wixii towraad ku sugnaa wadaaru laakhiratu daarta dambana khayrun iyadaa u khayr badan liladiina kuwa yattaquuna alla ka baqanaaya ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn waaladiina haddaba kuwa yumasikuuna cuskanaya marka yumasikuuna masaka baa laga keenay yumsikuunana waa la akriyo amsaka labadubana waa rubaaciyo midna hamsatu naqliga unbaa rubaaci ka dhigaysa amsaka midna tadciifka yumasikuuna waxaanay tilmaamaysaa waa kinaaya can shiddati tamasuk oo masaka waxaa ka xeel dheer masaka ilan waxaa la yidhaha aziyaadatu fi lmabna ziyaadatun fi lmacna yacni qaab dhismeedka kelmadda ama xuruufteeda wixii kusoo kordhaa macnahana waa kusoo kordhaya oo luqada carabigu waa luqa hodanahoo yacni xaraf iyo xarake iska yimaada macno la-aan ma jiro macnuu meesha ugu jiraa marka tadciifkaasi wuxuu tilmaamayaa shiddatu tamasuk siday u cuskadeen ee ugu dhegeen ee aanay fudu ku fududaan wladiina kuwa yumasikuuna cuskanaya si fiican ugu dhegaya bilkitaabi kitaabka oo waaqaamu salaata salaadana oogaya inaa anagu lanudiicu dayici mayno ajra almuslixiina kuwuu xagaajiya abaalkooda dayici mayno
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu waslama cala nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين